barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wacan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaaneysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo efemyada geeska africa
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimce bisha disembar waa sagaal sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan dhallinyarada suugaanta ka curisa siyaasadda haddii aad sidato shahaada aad u sarraysa ama digrii oo kale shaqo waad waayi kartaa laakiin anigu waxaan shaqo galay anaan afkiiba garanaynba oo in magacayga laygu yeedhayo in lay caayayo in kale aanan kala garanayn baa shaqo galay majaladii baa lay tusay buuggii waxaa laygu yidhi naqshadaa samee waan sameeyey muddo ayaan ku shaqaynayay sidii
waa gabadh dhallinyaro ah oo ka sheekaynaysa dhinaca farsamada iyo xirfadaha oo ay hablaha ku tababarto sidoo kalena waxaad dhegaysan doontaa haddii lagu odhan lahaa saaxiibkaa la tali maxaad kula talin lahayd waa kuwan qaar ka mid ah dhallinyarada jabuuti taladaas waa talo ayna qofna yeelayn laakiin waxaan oran lahaa haddii aad iga qaadansin waxaad jeclaanina taladaad u jacaylkay qusaysaa waayo anay saamaysay sababtoo ah xanuunka iyo dhaawaca jacaylka waa lagaaga faa'idaysanayaa jacaylku waa cadow heese kala duwan ayaan idin haynaa idinkuga haynaa barnaamijka waxaana ka mid ah
sheekooyinkaas xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida
baarlamaanka dalka south korea ayaa xilka qaadis ku sameeyey madaxweynihii waddanka bak jin hai oo ahayd madaxweynihii ugu horreeya oo dumar ah oo waddankaasi maamusha kadib markii lagu soo eedeeyey fadeexad dhinaca musuq maasuqa ah ra-iisul wasaaraha dalka oo lagu magacaabo hwan koy an ayaa si kumeel gaar ah waddanka usii maamuli doona kadib shaqo ka joojintii madaxweynaha ee maanta dhaqangalka shaqo ka joojinta madaxweynaha ayaa qaadan doonta muddo u dhexaysa lix ilaa iyo sagaal bilood marka ugu horreysa maxkamadda dastuuriga ah ayaa dib u eegis ku sameyn doonta mooshinka xilka looga qaaday madaxweynaha waxaana muddo boqol iyo siddeetan maalmood kadib markay maxkamaddaasi ansixiso ay baarlamaanka dalka awood u yeelan karaan in muddo laba bilood gudahood ah ay ku qabtaan doorasho cusub
madaxweynaha la doortay ee dalkan maraykanka donald trump ayaa lix iyo lixdan milyan oo dollar oo uu jeebkiisa ka bixiyey ku kharash gareeyey ololihii doorashada madaxtinimada guddiyada doorashada ee heer qaran ayaa ku soo warramay in maalmihii ugu dambeeyey ololaha doorashada guud ahaan lacagta uu ku kharashgareeyey maalmahaasi ay gaadhayeen ilaa afar iyo sagaashan milyan oo dollar halka hillary clinton oo ay ololaha lacagta ay ku bixisay intaas uu ka badnaa maalmihii ugu dambeeyey ayana kharashgaraysay ilaa boqol iyo labiyo soddon milyan oo dollar
halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a washington dhallinyarada waxaa maankooda in badan ka buuxa himilooyin iyo hiigsi durugsan oo ay leeyihiin haddaba haddii lagu dhaho la tali saaxiibka ama wiil dhallinyaro ah maxaad kula talin lahayd su-aashaasi ayaa waryaha v o e da ee jabuuti sagal saciid faarax waxa ay weydiisay qaar ka mid ah dhallinyarada halkaasi ku nool
magaca walaal aniga cabdo maxamed baa laydhahaa ee cabdo maxaad qof dhallinyara maanta kula talin lahayd wallahi waxaan dukulatin lahaa dhaqan wanaagsan asluub iyo diintu dadku u adkaado way xagga waalidka waa qaadaya haddaad waalidka aad qadarin weyn adna ciyaalkaagu dee kuma qadarinayaan sidaad reerkiisaad faamigiina aad ula dhaqmato marka kula dhaqmaya waa faktiirka diida oo kale maarta hooyada abaadaad cadiyo adna ilmahaagaa ku cadiyo waxaan waxaan oran lahaa xagga asluubta edabta iyo iyo waalidka inaa adkaysin waayo waalidku waa lahageera dhallinyaro waxaan tala siin lahaa qof dhalinyara yacni nolosha siday u dhan tahay oo dhanba qof dhalinyara oo dhan waxaan siin lahaa talo war nin weyn dhegeysoon baan odhan lahaa nin weyn hala dhegeysto taladayda waa taa waayo inta nolosha lagaa garanaya een, maxaa la dhahdaa qof weyn baa kaa garanaya Em, inta uu qof weyni ku hagayana weligaa ma ilanaysid sidaasaan odhan lahaa wallaahi horta dhallinyaradu way fiican tahay inaa dhalin qof dhallinyaro ah loo la taliyo waayo qofka horta de dhallinyarada dhan waliba wuxuu ku sugayaa rajo Een, waxaan odhan lahaa qofka dhallinyarada horta qofku in daacadda ilaahay a- ha jirto daacadda ilaahay qofka hadduu ku dhowaado waalidadiisana waalidaa deec ahaada hadday nool yihiin waxaan odhanayaa dhan waliba horta ku aflixi karaya qofkaas Een, waxaa jirta dhallinyaro iska calaf doonoo kalba qof buu la tegaya ra'yi ra'yi insha allah dadkii waaweyn horta dadka kaa waaweyn waa inaad wax ka barsid qofkaa weyn ma wax ku sheegi karaya taan waxaan u lahaa dhallinyarada horta digriga ilaahay haddaad qabsatid waalidadeedana haddaad acdeedeed wax walaad rajaynaysid insha allah ku hirgeli karaya maan odhan lahaa anu
marka waxaad leedahay een, guusha mustaqbalka nolosha waa xaarig ilaaha la qabsado iyo labada waalidoo loo samafalo waa run waa run dadaalkaagana dee ku xiran tahay halkii aad dadaashid umu ilaahayna kugala garab galaa dadaalkaaga dee waxbarashadaaduna dee ma aha inaad ka hadhid inaad waxbarashadaada wadatid calafkuna duu halkuu jirana sheekaduna dee ma wax laga hadhi karayo shabaab baa u tahay markaad adigoo diinta ilaahay xaajisanaya waxaan odhan lahaa mustaqbalku wuxuu ku xiran yahay camal maca dikri baa la dhahdaa taaban rajaynaya insha allah inay ku xiran tahay dhallinyaradu waanadeedu waa run waa run waalidku waa ka ugu horreeyaba jannada ku hayaaba la maftaaxay waalidku waa ka ugu horreeyaan odhan lahaa aad waalidkana loo ixtiraamo loo tixgeliyo waalidkaagana de waxaan leeyahay waa ka kugu xiran mar waliba insha allah waxaan rajaynayaa taa inay dhallinyaradu insha allah ku siglaado isaga walaal waan ku salaamayaa salaan kadib dhalinyaro waxaa aan siin lahaa horta waxaa aan oran lahaa balwadda iska ilaaliya balwaddu waxa weeyaan dulli maxay ahayd dhalinyaradii waxay ka dhigtay liisi mustaqbalkooga way baabiinaysaa maxay ahayd noloshooda gudaafad bay ka dhigaysaa iska daaya ayaan oran lahaa intii ku jirtayna sidii aad u dayn lahaydeen falogeyga kale intii aan ku jirinayna iska ilaaliya waa cadow balwaddu taasaan kula dhaddanin lahaa talada labaad ee iigu daran ee aniga m- ayaan ahaan isaamaysay ee aan gabdhaha sideedoo kale khaasatan rag maaha gabdhaha aan kula talin lahaa horta ma yeelayaan laakiin waxaan oran lahaa
maxaa tiri taladan siini inay yeelin baa laga yaabaa dee taladaas tala waa tala noocee taladaas waa talo ayna qofna yeelayn laakiin waxaan oran lahaa haddii aad iga qaadansin waxaad jeclaanina talada uu jacaylkay qusaysaa waayo anay saamaysay sababtoo ah xanuunka iyo dhaawaca jacaylka waa lagaaga faa'iidaysanayaa jacaylku waa cadow cadowgana maxay ahaytoy qof walba oo aan maxay ahaytoy istaahilin ayaad maxay ahaytoy u jabasaa uu ku akaynayaa marka waxaan oran lahaa waxaad jeclaanina de waxaa laga yaaba ayaana inay jiraan dad badan oo hadda ku dhagaysanayo wax jecel oo leh ayaan ma- ma xanaaq meelaha de hadday de karayaan malaha wax ku oran lahaa marka sababtu waxaad leedahay waad tabaysaa waa lagaafaya haddaan haddaan qofkaan jeclahay uu asna jeclaada ka warantaan horta labada qof way isjeclaan karaan qofka bili-aadanka geed ma jeclaanayo waxna ma jeclaanayo qof bili-aadana oo jacaylkan maxay haytay dee wixii uu ku jeclaaday uu u keenay ayuu jeclaanayaa marka jacaylku waa wax jira laakiin anigu waxaan oran lahaa waxaad jeclaanina waayo waxaa jira waxaa dhici karsa qofkaad isjeclaateen inaad nolol wadaagtiin inaad qoys noqotiin qoyskii saaxiibbaad yeelanaysaa gabdhaha haddaynu nahay gabdhaan la saaxiibnaa gabdhaha inoogu dhow waan wala sheekaysanaa i- yaraan waxba waad jeclaan karaysiin laakiin ka taxadirac oo sir lahaada keliya saaxiibada waxaad u sheegi kartaa farxadaada laakiin dhibtaada ha u sheegin laakiin dadku markay dadka waxay yidhahdaan markaad dhibkaaga qof kale u sheegato waad waad furfurmaysaayo culayskii idinku hayay markaa uu kaa degayaa laakiin dhinaca kale waxaad leedahay saameyn bay kugu yeelanaysaa dhibkii mid ka badan bay kugu keenaysaa hadduu qofku ahayn qof saaxiib oo aad ku kalsoontaho laysku halayn karo may wax lagu kalsoonaan karo ma jiro maalinta jacayl uu ku qabto amba qoyskaaga dhib kaa soo gaadho amba aad istiraahdi la tasho waaba cadowgaaga haddii aad isleedahay tasho amba qof la tasho amba dee qof bili-aadanaad tahay waad caburaysaa qof la tasha hataad istiraahdid nin la tashaan ku oran lahaa qaar ka mid ah dhallinyarada dalka jabuuti waxay u waramayeen waryaheena sagal saciid faarax
ayaan cabdulaahi cali oo ku nool magaalada laascaanood waxay hablaha ka caawisaa barashada xirfado kala duwan sida qurxinta haweenka oo kale ayaan waxay inala wadaagaysaa waayo aragnimada ay ka dhaxashay sidii ay xirfaddan u baratay iyo duruufihii ay la soo kulantay wariyaha v o a cabdikariin olol ayaa waraystay ayaan cabdilaahi cali ayaa waxaa iga sheekaysay waxyaabaha ku kalifay inay ka shaqayso ah, qurxinta iyo hagaajinta iyo inay hablaha u tababarto inay noloshooda dabaraan waxaan horta anigu kow ka bartay een, xirfadda qurxinta dumarka ayaan bartay sida cilaanka loo mariyo een, ama timaha loo dhiso oo kale iyo adigu qurxinta dumarka oo dhan Een, qurxinta dumarka waxaan bartay anigoo aad u yar waxaan joogay hargeysa waxa een, aan ku bartay iyadoo aan cidiyoogeen baa maalin maalmaha ka mid a waxa la xayeysiiyey meel laga baranayo lo- lo- soo bandhigaysa in lagu barto qurxinta dumarka bit saalonka waan ka qayb galay meeshii waan tegey reerkayagii iima ogola inaan barto een, waxaan ahayn iskuul waxaan sameeyey een, anigu dadaal aan keligay leeyahay lacag baa layga qaadi jiray inaan lacagtan saacahayga ka ururiyo iyo lacagta basraaca lay siiyo alxamdulilah waan ku guulaystay waan bartay xirfadii markii aan bartay gobolkii markaa aad bay ugu yaraayeen wadankeena een, qurxinta dumarku Een, meelo koobkooban baa ka jiray meelahana dadka iska leh baa ka shaqayn jiray waxaan ka tegay een, wadanka waxaan aaday wadanka sacuudigaan aaday markaan joogay muddo kooban anoon afkii garanayn baa waxaa yaalaba hal shaqo oo shaqada gabdha gabadha waxay qabanaysaa waa khadaamadoo keliyaata markaa islaan eedada ayaan u tegay waxaan ku yidhi waxaan rabaa meel aan ka shaqeeyo oo koofeera eedaday waxay igu tiri sidee baad u shaqayn karaysaa afba ma garanay side adigu markaan hadalkii kadib waa islaanta way i geysay meeshii koofeerka een, waxaa laygu yidhi sidee baad u shaqaynaysaa waxaa la tusay buug majalada waxaan uga socdaa haddii aanad een, jaamacad ka soo baxdo waad shaqo waad waayi kartaa haddii aad een, sidato een, dee shahaado aad u sarreysa ama digrii oo kale aad shaqo waad waayi kartaa laakiin anigu waxaan shaqo galay anaan afkiiba garanaynba oo in magacayga laygu yeedhayo in lay caayayo in kale aanan kala garanayn baan shaqo galay majaladii baa lay tusay buuggii waxaa lagu yidhi naqshadaa samee waan sameeyey muddo ayaan ku shaqaynayay sidii alxamdulilah afkii waan iska bartay laakiin wadankii waa nacay oo waxaan dareemay ciriiri inaan dhib ku jiro oo aanan wadankayagii joogin waayo ta dadka ii wanaajisa ee i wanaajisaba waxay odhan jirtay yaa binti aswad marka waxay igu noqotay nolol aad u adag waxaan een, go-aansaday inaan wixii aan qarash aan shaqaystay inaan alaab siisto wadankaygina aan ku noqdo alxamdulilah wadankii waan kusoo noqday waxaan ka furtay een, magaaladan laascaanood baan meel ka furtay waxaan sameeyey karti inaan hablo badan gobolka usoo saaro alxamdulilah waan ku guuleystay een, hablihii waan tababaray hablihii aan tababaray hadda waxaan hablo tababaray siddeetan iyo shan gabdhood haddana sidii baan gacanta ugu hayaa waan wadaa hadda meesha qudheeda waxaa sii tababara oo ka shaqeeya oo maamulkiiga la wareegay gabdhihii aan anigu tababaray Een, gabdhihii wax way garanayaan laakiin mid baa carqabad baa haysata qalab ay hara ugu maraan ma haystaan waxay ku shaqaystaan oo dhaqaale ah oo maalgelinana ma haystaan marka waxaan aad u dadweynaha ugu sheegayaa in hablaha laga caawiyo oo haddii la awoodo xataa ayagu marmar waxay sameeyaan inay sheergareeyaan lixlix oo kale ay meel yaroo cilaanka oo kale ay ku mariyaan way leeyihiin oo way- way- way mariyaan aan bulshadeena maxay tale aan ugu baaqayaa inay gabdhaha wax la qabtaan waayo maaha maxay tale een, waxaa jira gabdho badan oon reerahoodu dhaqaalaba heli jirinin oo reerahooda ka biila waxaa jira mid- inan inan dee guri agoonba lagu yahay ka timi oo reerkoodii maanta iyadu damaanadooda qaaday waxaa jira qaar aan waxbarashadaba heli jirin oo maanta wax bartaa oo waayo gacantooda xirfadii waxay u taqaano gelina way shaqaystaan gelina waxbay bartaan ama saacadahay wax soo barayaan mooy inta kale way shaqaystaan marka aad waxaan ugu boorinayaa bulshadeena inay maxay tale gabdhaha garab qabtaan Ah, sidoo kale nafise axmed maxamed ayaa waxay ka mid tahay habliha dhallinyarada ah ee sida weyn u barta xirfadaha kala duwan ee magaalada laascanood gaar ahaan ah, kuwa lagu qurxiyo haweenka nafiso ayaa waxay iga sheekaysay inay qoyskeeda iyadoo ay ka caawiso farsamadan ay baratay Een, waxaan waxaan bartay farsamada gacanta Een, waxay bartay macalimadeyda ayaan cabdilaahi cali oo aan aad iyo aad ugu mahadcelinayo Een, haatan waa run qoyskayga anigaa u shaqeeya Een, hadda ka hor intii aanan farsamada gacanta baran ama aanan soo gelin meesha een, meelahaasaan iska wareegi jiray ama wax shaqa ah iyo igumaysan jirin een, in aan shaqaysto ama igumaysan jirin inaan een, wax barto laakiinse waxaan ka helay xirfad aada iyo aada u wacan Een, alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waan shaqaystaa qoyskayga iyo reerkaygana aad baan u kaafiyey maxaa kuugu xiisaa badnaa intaad ku jirtay barashadan waxaa iigu xiiso badnayd maalintii aan caruusad dhisay waad maqli jirtay ee gabadha waa in la dhisaa waxaa loo xidhaa bal ka waran markii adigu aad shaqadaa gashay Een, waa midda keliya aan anigu la yaabay Een, mana aaminsanayn waxbaad dhisi karaysaa ama waxay kuu noqonaysaa wax horumara laakiinse waa sheekada aan aadna ugu farxay aadna ula yaabay
aad bay u mahadsan tahay yaan cabdulaahi cali oo magaalada laascaanood ugu warramaysay wariyaha v o a cabdikariin olol halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a ismaaciilo markaan aan jaleecno kaalimihii suugaanta waxaan dhegeystayaasha usoo qabanay heestii igu tix waxaana ku luqeynaysa fanaanada yurub genyo adigaan aygu toomo xiisaha naftayda tare adigaan aygu toomo xiisaha naftayda tare igabi tagtagtiiso ii noqo duniye ii noqo dawa iyo taliil ii noqo adigaan aygu toomo xiisaha naftayda tare adigaan aygu toomo xiisaha naftayda tare igabi tagtagtiso ii noqo dawiyo ii codkaas yurub geenyo iyo heesta igu tiix haddaynu intaas kaga nimaadno haatanna dhinacii ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyaan aadaynaa jamaal axmed cismaan ayaa inoo haya kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno waxaa la dheelay kulamo ka tirsan yuruba liig gaar ahaan guruubyada ayaa lugtii ugu dambeysay la wada ciyaaray iyadoo dhowr kooxood ay soo baxeen iyadoo hadda loo gudbayo wareega labiyo soddonaad ee guruubyada gruubka e waxaa kooxaha ciyaaray kooxda kubadda cagta feynood waxay la ciyaartay naadiga fenerbahje dalkaasi turkiga waxaana gooli waxba ku adkaaday naadiga kubadda cagta ee fenerbahje iyadoo islamar ahaantaasina gooli waxba looga adkaaday feynood waxaa u dhalay ciyaaryahan sawda qadi labaalabaatanaad markay ciyaartu marayso ciyaartaas ayaa waxay ku dhammaatay gool iyo waxba oo fenerbahje ay guusha ku raacday manchester united ayaa guul ka gaartay naadiga zoria oo ay marti u ahayd waxaana laba gool iyo waxba ciyaartaasi ku badiyey naadiga united gool labada gool waxaa u dhaliyey ciyaarahan mkhitrian oo daqiiqadii siddeed iyo afartanaad goolka koowaad u dhaliyey halka siddeetan iyo siddeedaad markay marayso uu u labiyey ciyaaryahan zalatan ibrahimovic sidaa la ajligeed gruubkaasi naadiga kubadda cagta ee waxaa soo baxay fenerbahaj iyo manchester united iyadoo islamar ahaantaasina ay koowaad iyo labaad kusoo kala baxeen gruupka b naadiga apwol ayaa waxa ay laba gool waxba kaga udronatay naadiga olombiakos ee dalka griiga naadiga young boys ayaa waxa ay saddex gooli waxba ku daartay naadiga astana waxaana gruupkaasi koowaad iyo labaad ku dhammaystay naadiga apwal ayaa labayo toban dhibcood iska leh iyadoo olombiakosna siddeed dhibcood ay leedahay young boys ayaa sidoo kale siddeed dhibcood iska leh hase yeeshee dhinaca farqiga goolasha ayaa lagaga sarreeyey iyadoo gruupka siina anderlekh ay la ciyaartay naadiga saint etian saddex gool iyo laba gool ayay ciyaartaasi ku dhammaatay waxaana saddexdaasi gool ku adkaaday oo ciyaartaasi ka badisay kooxda anderlekh naadiga saint etian ayaa uu dronatay menza o five waxay laba gool waxba kaga adkaatay naadiga f c khabala gruupkaas waxaa soo baxay oo c koowaad kusoo baxay naadiga saint etian iyadoo naadiga anderlekhna labaad ay noqotay kulamo kale ayaa dhacay gruupka d dhegaystayaal haddii aan idin xasuusino kulamada dhacay waxaa ka mid ah azy alkmar ayaa la ciyaartay naadiga zent betsburg saddex gool iyo laba gool naadiga alkmar ayaa guusha ku raacday waxaana sidoo kale wada ciyaaray mekabi tel aviv iyo dandal laba gooli gool naadiga mekabi tel aviv ayaa ku awdrunaatay gruupkaas zent betsburg ayaa shan iyo toban dhibcood ku soo baxday oo guuldaradaasi soo gaartay waxba umay engeysanin mar hore ayay xaqiiqsatay inay soo gudubto naadiga ezi alkamar ayaa labaad fadhisa oo siddeed dhibcood iskale makabi tel avivna toddoba dhibcood dandalkan waxay leedahay afar dhibcood sidoo kale gruupka f waxaa dhelay e aan idhahdee waxaa dhelay naadiga asra ayaa la xirtay naadiga roma ee dalka talyaaniga naadiga victoria bilzen waxay la xirtay naadiga austria weyn waxaana laba gool iyo waxba laba gool iyo saddex ku adkaadkay naadiga victoria rome iyo asrana bareejo goola la-aan ay ceertooda ku dhammaysteen gruubkaas waxaa koowaad kusoo baxay naadiga rome oo labiy toban dhibcood iska leh asrana waxay iska leedahay siddeed dhibcood victoria bizen waxay leedahay siddeed dhibcood dhegaystayaal gruubka f waxaa wada dhelay kooxaha rabidvien iyo atletico bilbao gooli gool ay isla dhaafi waayeen ciyaartaasi waxay ku dhammaatay barejo daqiiqadihii loogu talagalay naadiga kubadda cagta ee saswala ayaa la dheli doontaa naadiga khenk gruubkaas waxaa weli uusan caddayn sida rasmiga ahi kooxda usoo baxday atletico bilbow ayaase markaasi iska leh toban dhibcood naadiga khengan waxay iska leedahay sagaal dhibcood naadiga rabidvien waxay iska leedahay lix dhibcood saswalo oo talyaaniga ka socotana waxa ay leedahay shan dhibcood inta ciyaaraha dhegaystayaal halkaas ayna joogto
jamaal axmed cismaan ayaanana la socodsiinayay xubintii ciyaaraha halka aad kala socoteen dhegaystayaal waa v o a markaana kaalmihii sugaanta aan u weecanno mar kale waxaan idiin soo qabanay fanaaniinta hebe maxamed hibanuura iyo cabdi cali baacalwaan
kalsoo nafsad isjecelo yaado kalsoo nafsad isjecelo cawoynul inaga uu ku wada nool cawoynul inaga uu ku wada nool cawoynul inaga uu ku wada nool cawoynul inaga uu ku wada nool nafa dhalad ayaan iyo hillucaana iyo wiil la iyo wiil nafa dhalad ayaan iyo hillucaana iyo wiil la iyo wiil wiilkii lagu nastay lagu negaadiyey wiilkii lagu nastay lagu negaadiyey wada jire nabadgala wada jire nabadgala allahayu inaga yeel allahayu inaga yeel wada jire nabadgala wada jire nabadgala allahayo inaga yeel allahayo inaga yeel
heestaasi oo ay ku luqeynayeen fanaaniinta hibe maxamed hudoon hibanuura iyo weliba cabdi cali baacalwaan waxa ay gunaanud u ahayd idaacaddeenii duhurnimo oo idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a dhegaystayaal inta aan ku kulmi doono galabta afarta galabnimo waa anigoo ah nuur bukhaari iyo ismaaciil xuseen farjar oo barnaamijka ila socodsiinaya oo idin leh sidaa iyo duhur wanaagsan
naxdinbelo inaga uu aan soo marin naxdinbelo inaga uu aan soo marin naxdinbelo inaga uu aan soo marin nafa dhalad ayaan iyo hillucaana iyo wiil la iyo wiil nafa dhalad ayaan iyo hillucaana iyo wiil la iyo wiil wiilkii lagu nastay lagu negaadiyey wiilkii lagu nastay lagu negaadiyey